bulshaweynta reer puntland alxamdulilah runtii waxaa jirto abaar aada u daba dheeraatay runtii muxuu ahaa duunyin fara badanna baabi-isay dadkiina hadda runtii ay khatar aada u daran ku jiraan waxaan ilaahay ka baryaynaa in marka koowaad inuu naga dulqaado waxa keliya naga dulqaadi karo waa ilaahay marka ilahay waxaan ka baryaynaa dhibaatooyinkaasayto abaaraha iyo colaadaha isbiirsaday in ilahay naga dulqaado midda xigto dee cid kalo loo noqdo wax la weydiista ma jirtaan ilaahay ahayn subxaanahu watacaala inuu madar kheyr qabna si aan weydiisano inaan muxuu ahaa isu dulleyno muxuu ahaan usoo baxno toobadkeen iyo muxuu ahaa weydi weydiisi marka insha allah waxaan iclaaminaynaa haddaan naha wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta in roobdoonkaa loo soo baxo maalinta khamiista lix iyo tobanka bisha maanta waa khamiis waa khamiisteeda kale marka insha allah waana ku celcelin doonaa saxaafaddana waxaan ka codsaynaa in ugu celceli celceliyaan kuwa nala joogan ay gaarsiiyaan kuwa naga maqan hadduu ilaah yiraahdo baraha bulshada la geliyo la isugu soo baxo oo ilaahay aynu barino ee u toobad keenno aan ilaahay u noqono suu ilaahay qur-aankiisa subxaanahu watacaala nagu nagu farayo faqultu istakfiru rabbakum inahu kaana kafaara yursilu samaa calaykum idraara bu ilahina leeyahay ilaahay istikfaar weydiista macneen usoo toobad noqda usoo laabta kabacdi ilaahay wuxuu idin siinayaa roob muxuu ahaa biyo cirka idinka soo dejinaya marka taas way midaan dooneyno waana midaan rabno inaan ilaahay ka barino maanta haddii naloo keeno malaayiin malaayiinna loogu deeqo adduunka maanta ohan aan u qaylinayno waxay noo soo kordhinaysa ma jirto laakiin hal maroo muxuu ahaa daruurta ilaahay nagu da-do waxaan gaaraynaa runtii muxuu ahaa baraare waana ku barwaaqaysanaynaa marka ilaahay barwaaqadiisaan weydiisanaynaa ilaahay roobkiisa iyo raxmadiisaan weydiisanaynaa midaan lagu kala guurin baan weydiisanaynaa marka insha allah laga qeyb qaato roobka doonka sunnooyin buu leeyahay ku habboon in la soomo insha allah hadduu ilahay yihahdo dadkaan leenahay soonka ka bilaabo maalinta isniinta talaadada arbacada saddexdaa maalmood ka horeyso insha allah hadduu ilahay in lasoo soomo oo muxuu ahaa loo soo diyaar garoobo muxuu ahaa ilahay alla bari in loo soo diyaar garoobo insha allah hadduu ilahay yihahdo marka waxaan leenahay meel walboo laga joogo geyga reer puntland in laga wada qeyb qaato subax aroortii laisugu soo baxo iskuulaadka dugsiyada macallimiinta ilmahooda hor usoo kaxeeyaan marka waxaan faraynaa ma aha in iskuullada intii la fasaxo iyo dugsiyada iyo shaqada dowladda guryaha la seexdo waxaan baryayna waa ilaahay dadka magaalada jooga waxaad moodaa inay abaarta taabanin wallahi haddii dadka magaala baadiyaha nagu soo wada yaacaan kulli soo baxaan ogaada runtii dhibta waana wada haysataa baadiyaheena hadduu muxuu ahaa dhibaataysan annaga waan dhibaataysannahay waana sida lagu yaqaano muslimiinta inay isu jirnaxaan intaa kabacdi waxaan faraynaa dadka inay isu gurmadaan in laisu biyadhaamiyo in raashin laisu geeyo in muxuu ahaa laisu kaalmeeyo ilaahay raxmadiisa markaan isu naxariisana isaga noo naxariisanaya muxuu ahaa sidayna lagu yiri subaan sal slam yiri muxuu irxamu fi lard irxam fi samaa dhulka isugu naxariista ilahay samadooda idinka naxariisanaya marka waxaana laga rabaa in anaga isu naxariisano biyaha isu dhaamino raashinka isu geyno dadaalo fara badan way jiraan laakiin kow ma joogaan waa in la laba jibaaraa la shaqeeyaa la ordaa insha allah hadduu ilaahay idmo marka waxaan leenahay aad baan uga mahadinaynaa saxaafadda mar walba nala shaqayso waxaan ka codsanaynaa insha allahu roobdoonka ina aada uga qeyb qaataan dadka isu soo saartaan khamiis walba in saa loo roobdoono intaan muxuu ah insha allah ilahay raxmadiisa noogu imaanayso aan ku celcelino inuu ka daalin marka aad baan idinka mahadinayaa jazaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu